maamulka gobolka anigu codkayga waa gaabinyahan aliga ahaada maamulka gobolka degmada ka degmada maamulka gobolka ka degmada ururada haweenka dhammaan bulshada qaydaheeda kala duwan waxaan usoo jeedinayaa salaan ku xusan salaamta kor ku xusan salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta oo ah maalintii sideeda maarso santen kuna aadan haweenka adduunka aanay lahayn haween gaara ee ay leeyihiin haweenka adduunka oo dhan waxa sidaynu wada ogsoonnahayba waxaa maanta gobolka cayn laga xusay maalinta sideeda maarso waxaana warka looma khudbada looma akriyo anaa hadhay dadkii anaa ka hadhay looma akriyo hadal waxaa dhamaystay agaasimaha ka socda wasaaradda mawdafa marka waxa wey isla markaa waxa aan halkan ku yara kusoo koobaya khudbad gaaban isla markaa anigoo faahfaahinaya munaasabadda maanta xoojinta ayna ka hadashay xalimo cali biyood oo ah agaasi ka socda wasaaradda mawdafa xoojinta xoojinta xoojinta dhaqaalaha haweenka si loo yareeyo akri si loo yareeyo akriska fakriga si loo yareeyo fakriga xoojinta shaqo shaqosiinta haweenka iyo koruqaad koruqaadinta isticmaalka isgaadhsiinta caalamiga ah dhiirigelinta haweenka ee ka qayb kaqayb ka qaybgelinta siyaasadda dalka ayaa waxa ay wasaaradda ka gacan siiyey hay-ado hay-adahaas oo in badan ka gacan siin jiray wasaaradda haweenka haddaan idin sheego magacooda hay-adahaas waa u n f u n i f m b u n d b u n h r h c r u n i g f u n f c a isla markaa waxaan aada mar kale waxaan aada ugu faraxsanahay sida wanaagsan ee xushmada leh ee looga soo qayb galay ama loo soo xusay ee loo soo agaasimay munaasabada sideeda maarso oo ka dhacday maanta gobolada puntland oo dhan ama gobolada adduunka oo dhan waxaan mar labaad u mahad celinayaa ama u hambalyeynayaa haweenka haweenka khaasatan haweenka gobolka iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha maamulka kasoo qaybgalayaasha gobolka cayn assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa mahadsantahay jiddiwaa gobolka cayn ee wasaaradda mawdafa aad baad umahadsan tahay waxaa ku xigaya caashe axmed cumar oo ku hadlaysa ururka haweenka